tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhowaada barnaamijka faaqadaada covid sagaal iyo toban bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa mar kale kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada coronavirus qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya iyadoo ay socdaan wacyigelinta bulshada ee xanuunka coronavirus haddana weli waxaa muuqata inaysan eh, bulshadu qaadanin tilmaamaha la siinayo sida ay eh, sida ka taxadiridda ee xanuunkan coronavirus xilada ay raacayaan gawaarida iyo weliba waqtiyada ay tukanayaan si loo yareeyo loo yareeyo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban haddaba maxaa weli hortaagan in dadku ay sidii ay tahay ama sidii loogu talgalay ay u qaataan tilmaamaha caafimaadka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa barnaamijka igala qaybgalaya eh, xildhibaan eh, maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo talbixiyaha caafimaadka ee covid sagaal iyo toban doctor maxamed maxamuud cali fuje Eh, ku soo dhowaada eh, labadiinaba
waa dhownahay dalxana waa salaamaya waayah aad baad waansan tihiin Eh, barnaamijka ayaan markaan eh, gudagalaynaa Eh, waxaan ku hormarayaa eh, brofesor maxamed cumar dalxa Eh, haddaba maxaa weli hortaagan brofesore in dadku ay sidii loogu talgalay ay u qaataan tilmaamaha caafimaadka ay bixinayaan dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka
بسم الله الرحمن الرحيم آه، رمضان كريم marka ugu hore waxaan salaamayaa dhammaan guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo barnaamijkan nagala xidha hawada ama dalka gudihiisa ha noqoto ama dibaddiisa waxaan salaan si gaara aan u salaamayaa eh, runtii doctoorkeenna sharafta mudan eh, khadka igula jira eh, doctor fuji oo runtii marka aad eegtid taariikhda dadka soomaalida inta garan karta ee xilliyadii adkaa dagaashameeyadii wixii dalkan uu wajahayay ama ha noqoto ma aragtay ee masaa'ibtii dabiiciga ee dhacaysay ama la xidhiidhay caafimaad iyo colaad iyo cudur ma aragtay Eh, runtii intaba ahaa eh, runtii dhakhaatiirta farakotiriska ee dalkan ku bixinayay dadaallo fara badan oo aan ognahay oo isagoo marna wakiil ka ahaa eh, hay-adan caafimaadka caalamiga ah isagoo dhakhtar eh, soomaaliyeed oo aqoontiisa eh, markaa kaga qayb gelaya waxyaabo badan oo runtii aan ku xasuusanno malaria ha noqoto yani choleria ha noqoto eh, runtii ilaahay hadda ayaan leeyahay uu halkaan jigaan isaga ayaan uga salaamayaa eh, toorfuji waa salaaman tahay Eh, xaqiiqatan dadka sideedaba bini aadamka eh, aniga cilmi oo caafimaad ninkii eh, runtii takhasus u lahaa eh, asaga uu uu mudnaaba khadka ku jira ee doctor fuji ayaa dhinacaasi aan u daynaya laakiin cilmiga ama waayo aragnimada ee caadiga ee bani aadamka eh, ama dadka soomaaliyeed dhaqan ahaan ayaan aniga aan rabaa inaan yacni meelahan taataabto horta eh, bulshada dadka soomaalida ee annaga maanta aan ka koobannahay ayaa u baahan barasho maxaa yeelay carabtu waxay tidhahdaa al-insaanu ibnulbii'a ninka insaanka ah bii-adda isaga uu ka tirsan yahay ayuu leeyahay maxaa waaye dadkan eh, masalan eh, eh, afka mayda waxaween maaragtay ayaa waxay qabaan erey la yidhaahdo deji meeli roogo dhogortiis leeyahay yacni waxa waaye maska meeshuu joogo midabkiisa leeyahay waaye Eh, dadkeenan eh, runtii biia ahaan ayaaba boqolkiiba siddeetan aanan u diyaarsanayn badanaaba waxyaabo fara badan oo iyaga markaad eegtid xataa hadday naseexa iyaga ay ugu jirto oo ayaga faa'iida ay u leedahay ayaa had iyo jeer waxayba u arkayaan wax kasta oo ayaga markaasi ay isdhihi karaan yacni ama yara xurriyadda mutlaqa ee daantaarogan iska ah ama yaraha xanibaad yar idinkaga timaada in loo diidayo qofka inuu raqbadiisa ee asaga meesha waxa uu doonayo in laga hor istaagayo waaba yacni markaasuu kusii fara adeegayaa ayagoo aad moodid mahmaadii carbeed ee jaahiliyadii baxday oo kullu mamnuucin muruhu wax kasta oo mamnuuc ahba waa la jecel yahay ama forbidden fruit berry sida ma aqaan eh, yacni furtiska lagu diido way ka macaan yihiin kuwa kale ee adiga marka ee caadiya lagu siinayo marka arrintan horta dhaqan ahaan ayaa dadkeena waxay u baahan yihiin wacyigelin fara badan oo dhinaca xadaarada ilbaxnimada maxaa yeele adduunka hal amaraha soo baxayo waad aragtay waana shaqaynayaa kala dambaynta waa muhiim haddaanan dadka ee aan iyaga waxa la farayo ama hadday waxgaradkooda kasoo baxayso hadday dadka eh, ilaahay kheyran siiya hadday diiniyan culimadii ay tahay hadday dawladdii tahay yacni u hoggaansanaan wax la yidhahdo awaamirana lahayn makartay badayanaaba ayay kasam ku noqdeen waayahay marka profesor waxa waaye u hoggaansanaan la-aan awaamirta oo dhinac waliba taabanaysa ay qayb ka tahay waayahay profesor waa kugu soo laabanayaa ee waxaan siinayaa markaan ee talbixiyaha caafimaadka ee covid sagaal iyo toban ee doctor ee ee fuje ee doctore ee su-aal taa la mid ah ayaan ku weydiinayaa haddaba ee weli maxaa hortaagan in dadku ay sidii loogu talgalay ay u qaataan ee tilmaamaha caafimaadka ee ay bixinayaan dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka
Eh, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baan idiin salaamayaa khaas ahaan profesor dalaxa oo saaxiibkay ah nanayaantaan is arkin laakiin nin mu- asagoo laftiisa waaci weyn ah oo dadka wuxuu sheega horta inta uu sheegay waa ku raacsana waxa weeye dhaqanka dadku inay bedelaan waxay qaadanaysaa sanooyin tira badan waxa marro gobolkood dan timid aa ku khasabta marro gobolkood waxa weeye ayagaa waxay u arkaan inay faa'iido tahay Eh, marka si dadku u wada qaato aad iyo aad ayay u adag tahay hadalka uu sheego carabiga aadaan uga helay waana mid jirta wey dadka waxa laga reebo soomaali haddaan nahay waaba waaba kusii dhegnaa waa ku fara adeegnaa waa kelimad run ah weye waxa weeye marka tusaale yaraan aan soo qaadanaya horta eh, nolosha miyiga haddaad tagtid waxaa wa- waxa eh, aan arki aan aan aan aan aan la socdaa dadku maga meel hadduu dad salaamayo iskama soo laabto xagga kaloo kala nabad maa la sheegay nabad baa la sheegay markaasuu soo dhawaadaa oo ciddii soo dhexgalaa isagoo cabsi ka qaba xalay ammaan darradii jirtay arma adiga wax lagu haysta arma xalay wax dhaceen marka dhaqankaasi eh, waa naga lumay magaalaa nimid waa naga lumay oo muxuu nooga lumay wuxuu nooga lumay hadda gacantaaba issaaraynaa xabadka isku dhejinaynaa waa isku dhownahay marka dhaqankaasi in la bedelaa ma ahan dhaqan sahlan Eh, covid nneteen waxaa rajeynayaa inuu noqdo midka dhaqankaasi noocaasa bedela oo dadkii ay ku ekaadaan eh, assalaamu calaykum iyo see layahay iyo waa dhaqankaas sida uu sheegay profesor dalxa eh, adduunka waxbaa la fiishaa wixii la fiirsho waxa la war waxaasi ma soconayse eh, hala daayo saasa loo bedelo annaga haddee ma ma informationkaan la soo gaarin oo adduunkaanan la socon ma ilbaxnimadii baa naga maqan anu waxaan isleeyahay ilbaxnimadaa naga maqan dadku waa inay aaminaan dadka eh, madaxdu ah eh, madax waxaan ka hadlayaa madax eh, dowladnimo ka hadli maayo dadka aqoonta leh dadka tilmaamaha wanaagsan siinaya dadka ii sheegee wax u tilmaamhayo ale war sidaas iyo sidaas ayaan cilmi u leeyahay sidaas iyo sidaasa fiican halayaa aamin darra hadday dhacdo oo gurigii wiilkii odagii is aamini maayo is aamini waayaan ee bulshada iyadu ay kala durugsan tahay oo ka is aaminin waa arrin dhib la weeye waxaan maqli jiray oo waxaan la yaabay Eh, nimaa masaajid si fiican ugu khudbeeyo markaasaa la waraa ninkaani wallahi ninkaa waa nin rag aho waa nin fiican oo horta iyuu ah waa reehebel ah, ah ninka dhamaa reehebel waaye aa loo dhegeysto waaye waddan hadduu burburo bulshadiisu ay burburtona waxa weeye waa exaambalo africa dhanka jira weeye oo ah mid mid haddaa usoo qaado aad tacajubaysaan in dadku ay aamini waayaan wax leeya wixii eh, eh, ka yimaada maamul ka yimaada oo aysan aaminka ku qabdoosi yeerin laakiin taasi naftaada hadday la xiriirto naftaadii goynayso ma ahan waxaas waa dadka ilaahay waa kala caqabida eh, eh, eh, eh, qoran la yidhaahdo hinduuga dhiigga eh, maqa dhiig ma baxshaan dhiigga ma baxshaan dadaa dhiigga lagaa raba dila ma baxshaan laakiin haddii ayagu dhiig u baahdaan oo loo keeno waa qaataan waa caqli moogta war inuu kayga bixi maayo adig kaaga waa qaadanaya qolo waxaa jirta gaalada ka mida kirishtaanka ka mida eh, oo protestanka ka mida oo la yidhaahdo jehovah's witness ayagu dhiigna ma baxshaan mana qaataan hadda kanna dhiig la-aan u dhintaa kan laakiin dhiigu helaa asagoo ma baxsho xataa marka markay duntaada tahay oo wax gurigaaga iyo duntaada iyo noloshaada iyo caafimaadkaaga saameynaya war waa la qaataa oo waa lagu dhegaa ilaa adigaa ku badbaadinaysa marka adigu isbadbaadisid oo aad qoyskaaga badbaadisida bulshada dhan waa badbaadinaysa sababto taxadirkaasaa qaadatay oo qof walba mas-uulka oo u qaatay haddii laysku daro waxaa kasoo baxaya wax fiican oo dadka jira marka dhigu isbedelka dhaqanku bulshooyinka ma sahlana waxaa kasoo qaada example kale gudniinka fircooniga ahaa gudniinka fircooniga ahaa waa waxaan soo gaaray anuu aamin laga hadli karinba oo haddaad ka hadli shurgulay wareede war maxaa dumarka iyo asaarahooda ku gershay hadda waxay maraysaa in projectooyin lagu qaato oo la yidhaahdo eh, gudniinka fircooniga ahaan ka hadlaya maalinba heeri gaaraysaa weli haddaad magaalada ka baxdid boqolkiiba boqol sidii u taaganya marka waxaa jira dhaqanku inuu bedelmo ma sahlanaa waktigayna qaadataa laakiin noloshaada markay la xirto waa inaad tilmaamaha iyo waxa lagu leeyahay qaadatid ama hasintii waayahay Eh, doctor fuji waa kugu soo laabanayaa Eh, wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxa ay maalin walba ay shaacisaa eh, tirada dadka uu soo ridinayo cudurkan coronavirus waxaadna moodaa in dalka uu aada ugu sii faafayo cudurkan ee covid sagaal iyo toban Eh, professor maxamed cumar dalxa ayaan ku laabanayaa maadaama uu cudurkan corona uu hadda ee moodo in dalka si xawli ah uu ugu s- faafayo eh, ka xildhibaan ahaan maadaama aad matashaan eh, bulshada doorkiina muxuu yahay
Eh, annaga de baarlamaan asaga shacabka ayuu maaragtay wakiil ka yahay shacabkana wixii asaga dan u ah inuu mar weliba uu ka turjumo ayaa loo baahan yahay Eh, shacabkana waxa isaga maaragtay rabitaankiisa ee uu jecel yahay haddii dhibaato laftirkiisa qeyb ka mid ah oo waxa uu markaa uu danaynayo Eh, waxaa nagu waajiba in markaa eh, aanan wax kasta oo oo iyaga ay iska rabaan oo hadda maanta doctoorka maanta arrimaha uu ka hadlayo oo dhan kulli waxa waaye wax cilmi iyo maanta isugu jira iyo dhaqankii soomaalida ee shacabkana kan asaga laga tusaale qaadanayo uu noqonayay waayo haddii eh, maanta sharci lasoo saaro oo masalan eh, xukuumaddu intay baarlamaanka ay keento ee la yidhaahdo ee bando laba saac wixii ka dambeeyo si sharci ah waddanka ha loogu dhaqangeliyo midaa isla markii waxaaba laga yaabaa dhinac kale isaga oo xukuumadda uu caraysan inuu yidhahdo marshal low baa la rabaa meeshaan maartay in waddanka lagu maamulo oo la rabo in lagu qabsado wuxuu ka bixinayaa dhinac siyaasad arrimihii caafimaad iyo amni keliya maaragtay xataa aanan ku jirin ayaa asaga wuxuu la aadayaa hadda wuxuu doono idaacado mawjado fara badan oo wadankii lagu qardiyey iyo fadhi ku dir ayaa wixii la rabay dadkii oo ahlul bacsay ee mawcida ay ahaayeen ee muxuu soo kordhinayaa bandowga xataa inay wax ka weydiiyaan ee su-aalaha dadaanan mudnayn oo waxa ayaga markaasi bandowgaasi oo loo ogol yahay diiniyan xataa ee hore waxyaabihii dhici jiray haddii waxaan oo kale la arko in guryaha la isku celiyo oo badanaama xataa taariikhiyan ama diiniyan ama yacni wax adduunka horey loo soo arkay ay tahay haddana qofka soomaaliga mushkiladatan sheegayno aan doorka iswaafaqnayn waxay tahay boqol iyo toban iyo afartan aqaana wuxuu ku leeyahy ka akrisan maya ka weyn ma gartaya dhakhtarkii la maqlimaayo dowladii kaalintay kaga aadaneed waajibaadkii oo iyada la rabay in shacabkeeda ay gaarsiiso way ka madax adeegayaan dad kale oo ayagana micno kale oo ayagana ee ku raran ee ayagana siyaabo kale shidadooda ayagana ay u wataanna way iska joogaan marka waxaan complicate ka dhigayo waxa waaye haddiiba ismaqal la helo aniga masalan haddii aan maanta aan aniga aan wixii nidaam baarlamani ah oo aan dastuuriyan iyo sharciyan wixii aniga ummadda mas-uuliyaddeeda iga saaran tahay haddii aniga dadkii aan wakiilka oga ah haddaysan i maqlin doctoorkii oo anaga ilaahay khibrad iyo aqoon iyo cilmi waxa socda ee dadka wixii asaga u faa'iideyn lahaa aanan laga dhegaysanin ma garatay hade waxay iska noqonaysaa nabi nuux markuu dadkiisa ula yaabay rabbi inii dacowtu qawmi leylan wa nahaaran rabbi ow aniga dadkay har iyo habeenaan u yeeray uu yidhi asagoo diinta raba inuu wanaageeda u gaarsiiyo falam yazidhum ducaaya ilaa firaaran waxay aniga aan u sheegaayayo dhanbo waxalayba noqotay inay dhegaysa iskala kuwa igaga carara ilaa heer uu markii dambe labtirkooda bani aadanka meesuusuu shadiid u yahay aad arkaysaa oo intay mare isku hagoogaan oo asiga markay arkaan kulli waxaasoo dhan tusaaley noo ahayd nabi maxamed eeg waa la dhagaxyeeyey asaga wax kale kama rabin waxa lagu sheegaayo wanaagga lagu sheegay war kaalaya diinta soo raaca war beri aakhira adduunya ka dambayso oo dhibaatada hadhowdii maartay ummadayda inaan allah idinka badbaadiyey kaalay daa'ifuu tegi dhagaxyada la dhicin ilaa uu isagana u yidhahdo ilaahay ummadayda waxba ma garatee iisoo hanuuni anaga ummadeen in loo duceeyo oo ilaahay hanuuniyo oo wadamadan ee maanta bilaa diin ah ayaa xataa qaarkooda ismaqalka iyo sida isu adeecaan anaga aayadii waa ku akrinaya yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula ulu amri minkum masaajidka markuu ka soo baxo shaqadiisa maa hawshiisa wataa haye marka yaa wax loo sheegayaa nin weliba waxa waaye ana amiiru anta amiiru min baa yasuuqu lximaani marka waxa waaye ismaqalka ayaa muhiima dadka haddana hadlayane qof weli adiga afkaaga qoyane dadka wax iskaga sheeg marka kuwa waxaad arkaysaa meel oo doctor fuji oo kale jooga wuxuu ka hadlaya arrimo caafimaad o waxaan kaduudiyo le waay kaduudiyo kuwa baniaadanka ku dhaca kuwa xoolaha ku dhacaa kii xoolaha ku dhici jira ayaa hadda baniaadanka ku dhacay meel uu cuskanayo sanadkiisa mataqaanid mololal murmi kale wax looma sheegi karo asaa kaa badiyo marka dad noocaas ahna waa rosidiiyan waa nahay marka waxoo dhan waxay iskugu soo aruurayaan waa un dhaqankeena oo u baahan isbedel badan oo wakti oo dheer rusi haddana burburaama la kulanay maskaxiyan oo dadkii badanaa waxay u baahan yihin wacyi badan oo loo sheego si ay u qaataan waxyaabaha qaar ayaga laftirkooda dhibaato ku ah si aan u arkin ma aragtay wax iyaga loogu darnaanayo marka wax loo sheegayo waayahay waxaa siinayaa doctor fuje maadaama doctore aada wax badan oo wacyigelin aada dirteen oo la xiriira dhowr marna aada ku celcelisay doctore in gawaarida aan sida loo raaci jiray aan loo raacin masaajidadka sida loogu tukanayay oo ay dadka guryahooda ay ku cibaadaystaan oo weli masaajidadka sidoodii loogu tukado oo aan baaqidaas weli aan la qaadanin oo gawaaridan sidii la raaco weliba si ka daran weli hadda loo sii raaco maadaama aad tahay talbixiyaha caafimaadka ee covid sagaal iyo toban door maxaa idinkaga aadan dhankaas
waa su-aal aada iyo aada u fiican horta inta la sheegayaaba waa isla dhaqankii weeye intuba waxay tahay wax layaab le waxaa ah soomaalidu waxay leedahay dhaqan ahaan mahmahyooyin qofka u sheegahaya in hadba dantu say u qabato uu u qaabulo waxaa ka mida masalba salaadisay kuu qabataa loo tukadaa salaadisay kuu qabato aa loo tukadaa oo maxay tahay hadda haddii sii hore kuu hirgeli weysay masalba jamac daad ka gaari jirta ka gaar tii afar afartaa tuka haddaa marse afar tahay yaree intuba waxay dadka barhayaan in hadda xaaladii soo kororta oo la soo gudboonaata uu si xal ugu helo oo si ugu qabsado waxaa kaloo ka mid ah nin tuurna suu seexda asaga kaa yaqaan war maantay haddii cudurkii faafaayo oo dhib lagu yahay oo baabuurtii sidii hore loo raacayo masaajida taqaarabuud ay weli socoto laisku dhagahayo suuqii bakaara haddaa tagta ama suuq bacada tagta zaxmada jirta ay tirada ka badatay haddii maanta ay keenayso masal cudurkiina wuu ka helaa cudurku wuxuu ka helaa isagu oo ku balaalaa oo ku tarmaa waa isku soo dhawaanshahaas waa istaataabashadaas waa intaasuu ka tacda ninaa maalidood wuxuu ii sheegay oo aqoon-yahana asagoo ceshihii orsagoo gurigu ordahayaa ceshihii la aqimay masaajidkuu galay laba geesaa laga istaagay allahu akbar markuu yiri oo faatixadii uu rabo shiikhu u dhambey isu akriy labadii geesa ka jirtay midna waa qufacad midka kalena waa qufacad kiika gadaalay waa qufacad wallahi dhaar wuxuu wuxuu yidhi naxdinta aan naxay buu yidhi anoo faatixadii ku akrinaya istaaggaa arku yidhi wiswiska ay galay iyo saan u yeelay marka walaalayaal waxay tahay in hadda culammada waa soo istaagtay banaanka usoo baxday culammada waxay isku raaceen in tallaabooyin muhiima loo baahan yahay in laga qaado masaajidadii in musqulaha iyo meesha lagu weysaysanayo la xiro in dadku ay la yimaadaan musallahooda asagoo weyse qaba asagoo gacmihii si fiican usoo dhaqday asaga oo maaska qaba inuu la yimaado inay kala durkaan laba mitir inay kala durkaan culammadii aa sheegtay meesha ku waxaa la yidhi dadka waayeelkaa oo kontonka ka badnaa laguma wale isaga waajib inuu kasoo qayb galo waa iftoodeen ha imaanina waxaa la yidhi oo la yidhi waa xaaraam ninka cudurka qabaa oo isuga cudurka inuu qabo ama qufacaya ama hindisadiisu badanta madax xanuunaya calaamadii lagu yaqaana qaba xaaraan bay ka tahay in masaajid ahay haddee ma yeelin waxaan u malaynaynaa dad ma arkino waayeelo ayagu aada u xanuunsana waa soomaynaa weli ilaahayna uu yidhi faman kaana minkum mariidan oo calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra waa waa ma yeelin waa ku dheganana baabuurtii war hala kala durko war waxaan leenahay yaan laysku qufacin yaan laysku hindhisin qofku meesha uu gacanta dhigaayo ha ogaado hala kala durko baabuurkii toban qof ha raacdo boqol aan ku saarana hadda waxaana aan la yaabanaha waxay tahay dadaan nahay bini aadama wax fahmaya dabtu waxay noogu jirta fahmaya war baabuurkan hadduu kaa buuxo midka kaleoo ku xiga oo firaaqada raac war kiyuuga gala oo oo saf gala si baabuurta aada u kala durugtaan si safka idinkugu sahlanaato baabuurka marka toban qofta ha dhaqaaqo midka kalea soo istaagaa toban qof ha raacdo ha dagaal ma ogolin waa nimba waa degdegsan yahay wuxuu rabaa midka kale inuu ka hormaro kiibuu soo ciriirinayaa waa waa waa dhaqan waxa weeye yaabla weeye laakiin laakiin ilaah idinkiisa waxaa anagu daalamayna kolba maka daalayno inaan wadno wacyigelintaas wadno marna maka daalayno ilaa dadkeenu ay si fiican u fahmaan ilaahay baanan ka baryaynaa inuu garashada ilaahay noo soo dedejiyo inaanu nagu hanuuniyo oo nagu ilhaamiyo inaan dhaqanka wanaagsan ee caafimaadka u roon aanu aanu qaadano in aanu waxaan kaloo kusoo jeedinayaa war haddaanan dhammaanteen aanan gacanta isqabsan oo aanan cudurkan si midaysan ula dagaalamin oo aanan hal dhufayska u horeeya aanan wadagelin ee nin walba uu midka kale ka cabsado waa waa waa waxba noo hegegeli maayaan haddaanan mas-uuliyadda aan leenahay oo ah nin walba xataa hadduu qoyskiisa ka bilaabo oo dariski nin walba hadduu qoyskiisa ka bilaabo bal isku dar qoysaskii oo dhan oo mid walba tala taladii wanaagsaneed uu qaatay tallaabada uu sameynaya ee tahay tallaabo waafaqsan sida cudurkaan lagu haki lahaa waa waa waa waa fiicanta waxaad ogtaa maanta cudurkaani imise qofka shaqa la-aan dhigay oo u fiirsada airboortka waa la xiray airboortka marka la xiray airboortka meeqaa shaqaale ka shaqay jirta ku hegelay mid tigid gooya mid alaab soo aruursha mid xamaaliya mid dadka u sahla inuu geedka meesha u saaro imisaa secretary ka shaqeynaysa lacag ka qaadaysa imisaa dadka jeeggareynaysay imisaa baabuurta dadka lagu qaadahayo ama taxiga kasoo qaadahayo dadka haysatay imisaa shaxaad u tegi jirtay ninba meel uu aadi jiro dad qaban jiray maanta aa walaalayaal miyay jirtaa maanta waa xeebta shaqadaas baabuurtii fiicneed oo dadkii wada raacayo oo gobollada aadaya waa yaraadeen diyaaradihii duuli jiro gobollada aadi jira waa yaraadeen adduunkii kii nooga imaan jiray ama badeeca ha wado ama safar ha wado ama cilmi ha wado ama wuxrab ha wadeen waa naga joogsatay dhaqaalehena waad ogtaa maanta meesha marayaan xawlaadihii waa joogsadeen lacag qoysaskii waxay ku nool yihiin maanta male kuwii boqolka loosoo tuuri jira meel loosoo marsiiya male kii asagoo dad u tuuri lahaa meeloo marsiiya male bangiyadii waa arkaysaa waxa ku dhacay lacag ima taalla wadanki war hadda wareen haya wadanka ha noo kala furfurmo oo wadanku shaqo fiican aan helno oo aan nolol fiican helna kalmooyinka qaadna cudurkan aan meel uga soo jeesan inaan iska saarno wadamadii ku dadaalay oo iska saaray adduunkooday maanta la shaqaystaan wax badan ay qabtaan haddaan saata kusii soconno dadka muweyse ka cabsanayn inay maanta soomaaliya la yidhaha a a diyaaraday kasoo baxaa midkii laga baara waa qabaa maya soomaaliya annagana la kaga imaanma qof naga midana aadima qof kalena ma adduunkan inuuna isolation lagu sameeyo oo uusan arrinkaas waxay soo xusuusinaysaa cudurkii furuqa kayska u dambeeyey oo furuqa adduunka laga helay soomaali bahaa waxaa loo dabaaldegayay sideedan may hadda waxaa loo dabaaldegayay ciribtirkii cudurkaas mar alle markaa tagtooda ka qeyb geshid meel looga dabaaldegayo filimka lasoo saarayo waxaa ku jira taariikhda soomaalida gabdho soomaaliyeed oo oo geel wada oo raran iyo dadaa la helayo iyo ninka u dambeeyey allahu naxariiste oo soomaaliyaha lasoo saaray taariikhda waxaa ka galnay dad saas oo kalea walaalayaalo ma waxaan noqonaa wa- dadaal badanaa samaynay hadda walinka cudurka dabaysha meel fiicana laga gaaro soomaaliya maanta wax ka dhaca kays male waxaan sugaynaa afrikada kale walaalayaalow ma waxaan sugnaa marka midkaani dhaqaalaheennuu saameeyey nolosheennuu saameynaya tacliimteennuu saameeya jaamacadii waa neel ka xira waa aragteen iskuulaadku waa xiran yihiin waad aragteen laakiin walaalayaal ma nafta mar dhow eh, suuqii alaabtii la keeni jiray diyaaraha lagu keeni jiray hadda haddaan alaab u baahano oo alaab degdega loo baahdo wax loo keeni kara male walaalayaal ma soconaysaa waxaas haddaanan gacanta isqabsan oo aan midba ninka kale uusan u turin inuu cudurku ku dhaco midba uusan midka kale la gubin markuu cudurku ku dhaco midba ma- cudurkan in layska celsho fronta laa looga soo jeesto waa waajib na saaran wacyigelintana waa wadaynaa waa wadaynaa waa wadaynaa
Een, professor maxamed cumar dalxa ayaan eh, siinayaa Eh, professor eh, markaad eegto eh, faafitaanka cudurkan maxaa looga baaqsan karaa ayaad leedahay maxaase l- eh, loo baahan yahay in la wajaho hallo professore
haddana dad muslinaan horta aan nahay muslimnimaduna waxay caqiidadu ay leedahay waajibaad oo ilaahayna subxaanahu watacaala oo qur-aankiisa ay ku wada caddahay qur-aanku waxa waaye waxaa la yidhi waa dictionary ama alqur'aanu qaamuusun man laa qaamuusa lahu qur-aanka wuxuu dictionary u yahay ninkaan dictionary haysanin ilaahayna qur-aankiisii waa tuu noogu leeyahay haddana laa yuqaadiru sagiiratan walaa kabiiratan Mhm.
wax weyn iyo wax yar waxa hadda yaalo oo xaadirkan iyo maadiga wax laga soo tegay oo sheekooyin oo asaatiir alawaliina nalagu warinayo si aan hadda uga cibrad qaadano kulli iyo waxa mustaqbalka soo socda way ku xusan yihiin haddaan maanta diinteenna aan ugu dhaqanno sida saxda ah oo sida ayada ay u tahay ma aragtay jumla oo aan u qaadano oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam sida uu leeyahay khuduuha bijumla oo utrukuuha bijumla diinta ama wadajir u qaata ama wadajir uga taga laakiin annaga waxaa moodaa diintii tafaariiqaan u qaadanay qaarna waa kaga dhaqanaa qaarna waa iska daynaa oo wixiiba aad moodmuda ishaan falatayn taa waxaan uu leeyahay waxaan dhammaan ee maanta doctoorkas cilmiyan uu sheegayo waxaanu dhaqanan waxa waaye waxay diinteena ku xusaysaa waxa waaye Mhm.
hal nadaafada oo la ilaaliyo laftirkeeda ayaa waxay u tahay gundhig oo nadaafadiina waa nisful iimaan annaga iyo dad muslimiin aan nadaafadii kuma dhaqano waxaad arkaysaa meelahan ee cuntada ee furan ee makshuufka ah jilbihii iyo banaanka yaa la tirsigay oo wada saar saaran banaanku sabuusigii iyo waxa ee maanta ramadaana lagu jiro hadda adiga aad aragtid aan bac ku daboolnayn baabuurtiyaa meesha siigada marayso weligeena waxaad moodaa qashinkaba inaanan annaga Mhm.
oo aad moodid inaan derisla nahay oo badanaaba hadde wixii iskaba dhaafa sagaashameeyadii lasoo maray qashinkayga haddaad taabatid xabada ku taqaana xataa waa soo martay xamar oo haddeer qaraabkii laga soo roonaanaya laga soo qabanaya laamiya laxaaqaya iyo alxamdulilah aan u jeednaa horta nadaafadii dadka soomaaliyeed fikir ahaan laftirkeeda waxaad moodaa in areebo nairobidan haddaad tagtid isliibaa ugu wasaq badan ma gartaya Mhm.
soomaalida waxa waaye qashinka badanaabo iskama foogeyso halka adduunyada kuwii bilaa diinta ahaa qaar haddaad laamiga adiga aad baakat sigaar oo nin cabaay uu ku tuuro ama adiga laftirkaaga adoodan isgaranayn ama nin sidii soomaalida badan ama la yar canduuf lagu tufo kalarka adoo lagu dhegay aad arkaysaa tir lagu leeyahay ama waxa meesha aad ku tuurtay ka qaad oo baalka meeshaas loogu talagalay kurid lagu leeyahay annagiyo diintii aaminsan oo annagiyo salaadeeni shanta waqti haddaad adiga aad weysa qaadatid in shan jeer qubaysay baad lamid tahay oo annaga nala farayo annagiyo oo wax kasta oo diinta oo dhibaato ilaahay caragelin karo oo dulmi iyo isdhibaatayn dil wax weliba inalaga xarimay haddana waa isku Waya.
dhex wadnaa masaajid baa dad lagu dilayaa dhexdiisa maalin walba waxa waaye agooman baa laga oohinayaa maalin walba kuwo kale waxyaabo fara badanaa isu qaybsay adduunka ilaahay waxaan fayruuskaa yar ee dowladihii waaweynaa ee nuclearka haystay inuu gurigu ku oodo oo ayaga maanta ee nin walba dhaqaalihii maanta adduunka dowladihii ugu buurnaa haystay inuu maaragtay dhaqaalahoodii uu ku burburo oo oo wax adduunyada waxaasoo dhan annaga inaan ku xibrad qaadan weyno oo annagoo hadda dowlad yar oo dadkeeda ee dhibaato ee afar meelood kaga furan oo shidada aan dhammaanayn maalin walba waxbaa la dilay hebel baa la dhacay gabar baa la kufsaday kambaasaa la yeelay yacni shidadan oo annaga aan isku hayno sida doorka uu sheegay aanan lahayn wax xad ah diiniyan laftirkeeda ilaahay loo soo noqdo oo laysku wacyigeliyo in alla la maartay ee la baryo ee ilaahay dambi dhaaf la weydiisto dulmiga layska daayo xaqdarrada layska daayo oo ilaahay carradiisa maxaa yeele adduun dad baaba la rogayba ayagoo dhan dhulka lala gooyey oo aan dabaylo iyo duufaano lagu kiciyey waxaasoo dhan ilaahay iskama maagaynin wamaa rabbuka bidallaamin lilcadiid ilaahay addoommankiisa ma duumanayn laakiin maa asaabakum min musiiba ilaa fa bimaa kasabat aydiikum musiiba kastoo idinkuguma dhacdo waxaad gacantiina ku abuurateen waman Wayib.
yazric sh- waman yazric shawka yajni fimaara buu yidhi ninkii shacayrka ah ninkii qodxa abuurta waa guranayaa walixasdi zarci baanun wixii aad abuuratid inaad guratid waa laga maarmaan annaga waxyaabaha kale ee dheeriga ah ee cilmiyan ee ee khibro ahaan ee maanta ee noo sheegayaan waxgaradka dadka ilaahay wax noo baray datoorkeen oo kale iyadoo la tixgelinayo war haddana diintii annaga aan islaameed si dhab aan ugu noqono oo ilaahay aan laga baqo oo dulmiga layska daayo kuwa maalin walba exruubsanayo dhibaatada dadkan ee ku hayo masaajidada dadka ku dilayo muftirkooda waxay u baahan yihiin aragti oo gooni ah oo annaga oo aan lasoo baxno la xisaabtankeeda ilaahay subxaanahu watacaala yani Waayo.
waxa weye wataquu fitnata laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasoi fitna oo kuwa samaynaya keliya aan ku ekaanaynin iska ilaaliya taana waxaa loo baahan inaan iska kaashano ilaahay maartay tawfiiqana waafajiyo
aad baad mahadsantihiin waxaan u mahad celinayaa ee talabixiyaha caafimaadka ee covid sagaal iyo toban doctor maxamed maxamuud cali fuje iyo ee, brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee xukuumadda federaalka soomaaliya aad baad u mahadsantihiin labadiinaba
sidoo kale mar kale doctorka waa salaamaya shukran Waa- waa idin salaamay waa waa mahadsantihiin raadi muuse khayr allah idinsiyo dadka wacyigelinta hala wado hala xoojiyo aad baad mahadsantihiin guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaadda covid sagaal iyo toban intaa barnaamij kala mid kulmi doona waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
oon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay